wasaaradda xanaanada xoolaha haddaba iyadoo laga duulayo caafimaadka dadka iyo deegaanka waxay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtay daaqa hay-adaha ku howlan in ay ka shaqeeyaan qeybinta udxiyada maalmaha ciidda ah in ay raacaan awaamiirta ka soo baxday xafiiska wasaa xafiiska wasiirka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha kow dhammaan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha udxiyada waa in ay soo wargeliyaan wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa si aanu u wada meel dhigno meelaha ugu habboon ilaan magaalada waa ballaaran tahay kawaanada magaalada waa saddex ama afar waaweyn laakiin santaro kale oo mataqaanaa wax lagu qali karo iyo caafimaadkood si aan isku aan iskula eegno inay wasaaradda la soo xiriiraan si aan howlahaasi looga baaqsado dhibaata inaysan ka imaanin meesha xoolaha lagu qalayo oo ka baxsan kawaanada waa in aan la qalin xoolo aysan fasixin takhaatiir ka socota wasaaradda ay la shaqa ay la shaqayn doonaan nimanka mataqaanaa bixinaya udxiyada iyo dadweynaha si ay dadweynaha ay u helaan caafimaad la hubo oo ka yimid xagga wasaaradda oo mataqaanaa oo mas-uuliyaddeedana qaadaysa wasaaradda xanaanada xoolaha